bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alambiyaai wlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii toddobiyo lixdanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum weli waxaan ku jirnaa cawaamilu sabri wathabaat maxay ahaayeen waxyaabaha ka dambeeyay ama sababta u ahaa in asxaabtu ay u adkaystaan oo ay ku sugnaadaan caqiidadoodii caqiidadoodii iyo iimaankoodii iyo islaamnimadkoodii isaga oo loo geystay wax kasta oo dhibaato ah say ugu samreen sababihii baan ka hadlaynay waxaan soo aragnay waxaa ugu horreeyay aliimaanu billaah iimaanka allah subxaana wa tacaala ay rumeeyeen kaasaa wuxuu siiyey xoog iyo daaqo iyo tabar wax is-hortaagi kara aysan jirin qodobka kalena wuxuu ahaa qiyaadatun tahwi ilayha al afida iyo hoggaan ku dayasho mudan oo nabiga sala allahu calayhi wasalam qodobka saddexaadna waxaa weeyaan ashucuuru bilmas-uuliya dareen ay dareensanaayeen xilka ay sidaan ama xilka dusha ka saaran inta uu leegyahay iyo culayskiisu intuu leegyahay ashucuuru bilmas-uuliya dareen ay dareensan yihiin xilka saaran intuu leegyahay fa kaana waxay ahaayeen asxaabatu asxaabtii waxay ahaayeen yashcuruuna kuwa dareensan shucuuran dareen taaman oo dhammaystiran oo buuxa maa shay ay dareensanaayeen shaygaasoo calaa kawaahililbashar bani aadamka degtooda saaran kaahilka waxaa la yidhaaha qoorta iyo garabka meesha u dhaxaysa baa la yidhaaha ee wax la sudho marka calaa kawaahililbashar bani aadamka degahooda waxa saaran oo min almas-uuliyati xil ah alfakhmati ee weyn fakhmigu waxa weeye weynanka macnawiga ah baa la yidhaha fakhmi weynanka macnawiga ah fakhmi iyo iyo cadama iyo ayaa isku mid ah addakhmati ee weyn tanna waxa wa weeyaan waa weynanka jurmiga ah iyo wa anna hadihi almas-uuliyata in xilkan isaga ah laa yumkinu ayna suurtagal ahayn wax kuu bannaan aysan ahayn wax suurtagal kuwa aysan ahayn oo kuu bannaan alxiyaadu inaad tidhaahdo dhexdhexaad baan ka ahay uma qaadayo oo waxba aniga dan igama gelin iyo wal inxiraafu iyo inaad ka baydhaba ood ka leexato bixaalin sinaba inaad ama dhexdhexaad uga ahaato ama aada ugaba leexato oo aada uga soo bixi weydo ood iskaga leexato maxaa jira fal cawaaqibu cidhibta allatii cidhibtaasoo tataratabu ka ratibmaysa ama ka dhalanaysa calal firaari carar aad ka carartay ama baxsi aad ka baxsatay ama dhuumasho aad ka dhuumatay can taxamulihaa xambaarideeda cidhibta ka imanaysa yaa ashaddu ka dhibaato badan ashaddu ka daraansho badan wakhaamatan xagga xumaanta wa akbaru ka weynaan badan dararan xagga dhibaatada camaa wixii ayay kana xumaansho badan tahay kana dhibaato badan tahay hum iyagu fiihi ay ku sugan yihiin oo min al iddihaadi cadaadis iyo jirdil iyo cadaadid maskaxeed ah idihaadka iyo fitnada iyo marar badan baan kasoo hadalay oo waxa weeyaan waa qof loo geysto tacdiib ama jirdil loo geysto jirdil ama maskax dil loo geysto looguna geysto wuxuu rumaysan yahay sida diinta oo kale waxaa kaloo ay rumaysnaayeen ama ay dareensanaayeen dareen buuxa wa ana alkhasaarata khasaarada ka imanaysa allatii taasoo khasaaradaasoo talxaquhum iyaga soo gaadhaysa oo watalxaqu lbashariyata jamcaa iyo bahda bani aadamka oo dhan soo gaadhaysa dhammaanteed bacda haada alfiraari cararkan laga cararo kadib in mas-uuliyaddaas iyo xilkaa la qaado oo dusha loo rigto khasaaradaasi laa yuqaasu inaan la barbar dhigi karaynin oon looga qiyaasan karaynin oon la barbar dhigi karaynin baxaalin sinaba calal mataacibi dhibaatooyinkii allatii dhibaatooyinkaasoo kaanuu ay ahaayeen yuwaajihuunaha kuwo wejiga saara oo ka hortaga oo lagula kaco natiijata hada taxami- taxamuli xambaaridda ay xambaarteen xilkaa isaga ah daraaddi dhibaatada loogu geystay inaan dhibaatadaas la barbar dhigi karaynin khasaaraha ka dhigan ka dhalan karaya haddii xilkaa weyn ee ee degtooda saaran ay ka cararaan taasina waxay ahayd sabab kale oo keentay inay u adkaystaan ay u gegsadaan dhibaatooyinkii lixaadka lahaa ee lagula kacay ee kufaartii qoreysheed ama ree maka ay kula kaceen asxaabtii qodobka kale oo keenay inay wax kasta u adkaystaan wuxuu ahaa al iimaanu bil aakhira rumaynta ay rumeeyeen nolosha dambe wa huwa rumaynta la rumeeyo aakhiro la rumeeyahay mimaa wixii ayuu ka mid yahay waxaasoo kaana ahaa yuqawi kii xoojiya hada shucuura dareenka isaga shucuurku muxuu yahay ashucuura bilmas-uuliya dareenka ay dareensan yihiin mas-uuliyadda ama xilka saaran faqad kaanuu waxay ahaayeen faqad dhab ahaantii kaanuu waxay ahaayeen asxaabtu calaa yaqiinin hubaal ayay ku sugnaayeen hubaal hubaashaasoo jaasimin go-an oo haba yaraatee karara iyo labaclabac aysan midna ku jirin biannahum iyagu waxay yaqiinsanaayeen wuxuu aha biannahum iyagu yaquumuuna inay usoo kici doonaan lirabbi alcaalamiina rabbilcaalamiinka inay qubuuraha uga soo kici doonaan waxay waxaa laga dheehday ereygan alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuuna yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin aan idhaaho yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin maalinta qubuurta laga soo kackacayo oo qofka dareenkiisa iyo fahmigiisba uu taam u yahay howlka iyo mashaqada iyo dhibaatada markaas qofka uu dareemayo waxa weeyaan dareen la dareemo kii ugu weynaa weeye marka kaas ayayba maanka ku hayaane waxyaabo yaryar abujahal iyo umay ibnu khalaf iyo oo waxoogaa ama dhagax saaray ama dharbaaxay waxay u arkaani ma jirin biannahum iyagu yaquumuuna inay qubuurihii ka soo kici doonaan lirabbi alcaalamiina rabbilcaalamiin ay u soo kici doonaan oo wayuxaasabuuna lagula xisaabtamayo calaa acmaalihim wixii ay adduunyada markay joogeen camal oo hay sameeyeen qowl ama ha ahaado ama ficil ahaado labadaa saac ayaa camal la yidhaah diqihaa keeda yaraa iyo wajillihaa keeda weyn labadaba lagula xisaabtamayo ilaan faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarha waaye sagiiriha keeda yar iyo wa kabiiriha keeda weyn natiijada iyo meesha lagu dambeyn doonaa waxa weeye fa imaa ila naciimi in barwaaqo la galo naciimkaas iyo barwaaqadaasoo almuqiimi aan go-aynin oo daa'im ah oon laga baxayn oon yaraanaynin oo aan wa imaa ilaa cadaabin in cadaab la aado cadaabkaasoo khaalidin lagu waarayo oo fii sawaa'i l jaxiimi jaxiimo naarta la yidhaahdo bartamaheedana ah waxay tana tahay fariiqun fi ljannati bani aadamku labadaasay noqon doonaan meeshaasaa loo kala dareeri fariiqun fi ljannati qolana janno ayay u dareerayaan qiyaamada markii xisaabtu ay dhammaato wa fariiqun fi saciir qolana waxay u dareeraysaa naarta saciir laydhaah fa kaanuu waxay ahayn asxaabtu yaqduuna kuwa guta ama ku nool ama dhammaystirta xayaatahum noloshoodaba bayna alkhowfi baqid ay ka cabsanayaan cadaabka ilaahay iyo warajaa'i qudarayn iyo damac ay damcayaan naxariista ilaahay yarjuuna waxay qudaraynayaan raxmata rabbihim rabbigooda naxariistiisa wayakhaafuuna waxay ka cabsanayaan oy ka baqayaan cadaabahu cadaabkiisa wa kaanuu waxay ahaayeen siduu ilaahayba ku tilmaamay yu-tuuna kuwa bixiya maa aatow waxa ay bixinayaan oo camal ah oo sadaqo ah oo cibaado ah ayay bixinayeen wa quluubuhum iyaga oo quluubtoodu wajilatun ay baqayso ay cabsanayso oo maxay ka cabsanayaan inba lagaba aqbali waayaba maxaa jira annahum iyagu ilaa rabbihim rabbigooda ayay raajicuuna u noqon doonaan oo la xisaabin doonaa wa kaanuu waxay ahaayeen yacrifuuna kuwa og ana addunyaa adduunyadu bicadaabiha dhibkeeda iyo saxriirkeeda iyo wa naciimiha iyo barwaaqadeeduba laa tusaawi inaynan la ekayn ama aysan u dhigmin janaaxa bacuudatin kaneeco garabkeed fii jambi l aakhirati aakhira haddii la barbar dhigo inaynan kaneecag bar garabkeedna dhannayn wa kaanad waxay ahayd haadihi tantada almacrifata almacrifatu ee aqoonta iyo ay aqoonsan yihiin alqawiyata ee xoogga badan tuhawinu mid fududaysa lahum iyaga waxay u fududayn jirtay mataacib addunyaa adduunyada dhibaatooyinkeeda iyo wa mashaaqaha iyo dhibaatooyinkeeda isku mid wey mataacib iyo mashaaq isku mid weeye iyo wa maraaratiha iyo qadhaadhkeeda xataa intii ayay u fududaynaysa lam yakuunu aysan ahayn asxaabtu yaktarisuuna kuwa dheg jalaq u siiya ama xaaleeya waxaan ayna xaalayn jirin lahaa dhibaatada adduunka haba yaraatee dheg jalaqu may siin jirin waxba may ka soo qaadi jirin wa yulquuna ilayha baalan haba yaraate eh wax dan iyo aabo ah oo ay ka geli jireen ma jirin kaana wuxuu ahaa aliimaanu bilaakhira iyo awoodda xoogga badan ay siin jirtay si ay ugu gegsadaan wax kasta oo dhibaataho adduunyada ku soo gaadha uguna soo gaadha caqiidadooda iyo islaamnimadooda qodobka kalena wuxuu ahaa alqur-aanu qur-aanka iyo waxyaabaha keenay inay adkaystaan qur-aanka naftiisu ah wa fii haadihi tantada alfataraati ee xilliyada ah alcasiibati ee cidhiidhiga badan ee dhibka badan alrahiibati ee cabsida badan alxaalikati ee mugdiga ah kaanad waxay ahayd tanzilu tii ay soo degto assuwari assuwaru suurada qur-aanka ayaa soo degi jiray wal aayaatu aayado qur-aanina way soo degi jireen suuradaha iyo aayadahaasoo tuqiimu taagta ama oogta alxujaja doodo walbaraahiina iyo caddaymo calaa sidqi mabaadi'i lislaami islaamka mabaadidiisu inay run tahay doodo iyo caddaymo caddeeya ayaa soo degi jiray allatii mabaadi'daasoo kaanad ay ahayd addacwatu yeedhitaanka iyo dacwada islaamku taduuru mid ku wareegta xowlaha iyada hareeraheeda biasaaliiba qaabab ayay ku soo degi jireen aayaadka iyo suuradahaas asaaliibtaasoo maniicatin meel laga duro aan lahayn meel al cid wax ka sheegi karta aysan lahayn ama naxwadeeda a khaldan ama balaaqadeeda a khaldan ama meel laga soo galo ama meel laga duro aan lahayn khallaabatan oo ku soo jiidata weeye macaankeeda iyo quruxdeeda wixii quruxdu intay ka bataan ku soo jiita ee maankaaga dhan bedela jacaylka aada u qabto ayaa khallaab la yidhaah oo waturshidu ku hanuuniso oo ku toosisa almuslimiina muslimiinta waxay ku hanuuninaysay oy tusaysay ilaa ususin asaasyaal tiirar tiirarkaasoo qadara allaahu alla uu qadaray an yatakawana inuu ku dildhismo caleyha dusheeda uu ku dhismo acdamu ka ugu weynanka badan xagga sharafta waaye weynanka xagga sharafta ah wa arwacu ka ugu quruxda badan mujtamacin bulsho bashariyin oo bani aadam fil caalam adduunka intii la noolaa intii adduunyada lagu noolaa bulshadii ugu weynayd ee ugu sharafta badnayd inuu ku dul dhismo alla uu qadaray wa huwa bulshadaasi almujtamacu lislaami waa bulshadii islaamka wa tuhiiru aayaadka iyo suuradaha soo degay qur-aankii waxay kicinayeen mashaacira almuslimiina muslimiinta dareenkooda ayay kicinayeen wa nawaasicahum iyo caadifadooda ayay kicinayeen cala sabri inay adkaystaan ah iyo watajalludi iyo inay gegsadaan ay ku adkaysaan tadribu waxay u samayn jirtay lidaalika arrintaa iyada al amthaala tusaalooyin ayay usoo qaadan jirtay wa tubayinu lahum waxay u caddayn jirtay aayadahaasi iyo suuradahaasi lahum muslimiinta waxay u caddayn jirtay maa fiihi waxa ku sugan tusaalooyinkaas oo min alxikami xikmad ah waxa soo degay waxaa ka mid ahaa am xasibtum ma waxaad u malayseen inaad u malaysaan maahe an tadkhulu ljannata jannada ilaahay inaad iska galaysaan uun walamaa ya-tikum isaguusan idiin imanin mathalu ladiina kuwii wixii ku dhacay oo kale uysan idiin imanin mathalu ladiina kuwii wixii u yimid ama ku dhacay ama la soo gudboonaaday ama ay la kulmeen isagoo aynan idinku dhicin miyaad u malaynaysaan inaad jannadan iska gelaysaan alladiina kuwaasoo khalow tegay min qablikum idinka hortiin ee mu'miniinta ahaa masathum waxaa taabatay alba-saau faqri iyo shiddo ayaa taabatay iyo waxla-aan iyo gaajo iyo macluul iyo waddaraa-u iyo cudur ayaa taabtay wasulziluu waa la gilgilay dhibaatooyin baa intay dhinaca kolba ka yimideen baa la gilgilay xataa intii ayaa la gilgilay yaquula uu ka yidhaahdo alrasuulu rasuulkii markaas arrintu ay khusaysay ama xilligaa la joogay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeye xaqa rumeeyeen oo macahu rasuulka la jiray ay ka yidhaahdaan mataa nasrullah nasrigii ilaahay iyo guushii uu ilaahay noo ballanqaaday iyo hiiladii ilaahay uu noo hiilinaya waa goorma waxaa loogu jawaabay alaam hooyaay inna nasra allaahi dhab ahaantii inna waa la ta'kiidiyey nasriga ilaahay qariibun waa dhow yahay iyo aayadda kale alif laamiim axasiba annaasu dadkuma waxay u maleeyeen an yutrakuu in faraha laga qaado an yaquuluu inay yidhaahdaan aamanna waan rumaynay aamanna intay yidhaahdaan in faraha laga qaado wahum laa yuftanuuna iyagoon la imtixaanin oon dhibaato lagu imtixaanin oon la arkin kay ka dhab tahay iimaankan kada la sheegtay iyosan kaysan ka dhabka ahayn aan loo kala ogaanin alla wuxuu yidhi walaqad fatannaa waanu imtixaanay alladiina kuwii min qablihim idinka ka horreeyey waan imtixaanay marka maxaana loo imtixaanayaa sababtu maxay tahay fala yaclamanna allaahu alla wuxuu ogaanayaa ilaahay awalba wuu ogaaye cilmi mushaahada ayaa la yidhaha inay dadkuna arkaan alladiina kuwii sadaquu runta ka sheegay iimaanka ay sheegteen wala yaclamanna alkaadibiina kuwa beenaalayaasha ah aysan ka dhabahayn ee afka ka yidhina ee munaafiqiinta ana si loo kala saaro labadaas dhibaatada ayaa kala saarta marka barwaaqada lagu jiro nin waliba hadda wuxuu leeyahay anaa mumina anaa fiican anaa kan ah ani ani ani buu dhihi laakiin dhibaatadu markay dhacdo ayay kala baxayaan oo la kala miirmi oo fud iyo faar loo kala baxaya kamaa sidii kaanad ay ahayd tilka taas al aayaatu ay aayaadkii waxay ahaayeen oo kale taruddu tii ka jawaabta calaa iiraadaati alkufaari nimanka gaalada ah waxyaabaha shubahaadka ah ay soo arooriyaan ila maalin walba waxbay soo aroorinayeen waxbay keenayeen waxbay ka soo fikirayeen oo ay rabaan in ay ku buriyaan ay kaga hortagaan ay boodh ku kiciyaan mabaadida islaamka iyo qur-aanku wuxuu ka hadlayo kuwaasna qur-aanka ayaa ka jawaabayay iyo walmucaanidiina nimanka macangegiinta ahee aan jidno gelin jidno ka bixin raddan jawaab ayay aayaduhu ugu jawaabi jireen kaasoo mufximan afjarta oo wax alla waxay ku hadlaanba ay garan waayeen oo walaa tubqi aanu reebin lahum iyaga xiilatan wax tab ah meel alla meel ay wax ka sameeyaan ay u waayaan tuma markaa kadib tuxadiruhum aayaadku waxay uga digi jireen maratan mar can cawaaqiba cidhib wakhiimatan oo foolxun oon la mahadinin yay uga digi jirtay in asaruu hadday kusii madax taagaan calaa gayihim baadinimadooda ay ku jiraan iyo wa cinaadihim macangignimadooda ay xaqa diidayaan iyagoo og macangaga waxaa la idhahaya cinaadka adoo wixii og ood isdiidsiiso fii jalaa-in si cad wa wuduuxin si cad ayay maaragtay ugu digi jirtay mustadillatan aayadahaas iyaga oo daliishanaya biayaami illaahi ilaahay maalmihiisa iyo washawaahidi iyo waxyaabaha markhaatiga ah adtaariikhiyati ee taariikhda ay horu dhacay waxyaabihii markhaatiyaasha horu dhacay waxyaabo sidan oo kale oo horu dhacay allatii midaasoo tadullu tusinaysa shawaahidaas oo ku tusinaya markhaatiyaashaas oo ku tusinaya calaa sunnati illaahi alla subxaanahu watacaalaa jidkiisa jidkaasoo ku saabsan fii awliyaa'ihi kuwa isaga maaragtay awliyadiisa ah ee isaga mutiiciintiisa ah ee isaga ka cabsada ee awaamirtiisa qaata siduu ula dhaqmo wa acdaa'ihi kuwa colkii ay yihiin ee amarka ilaahay diiday ee isaga rumayn waayey ee ambiyada ka hor yimid ee qur-aanka beeniyey ee muslimiinta dhibay kuwaasaa cadowga ilaahay ah iyo kuwaana siduu ula dhaqmay waxyaabaha tusinayana way sheegayeen aayaadku wa tulatifuhum marmarka qaarkood way u qaboojin jirtay way u dabcin jirtay way sasabi jirtay maratan mar wa tu-addii waxay gudanaysay aayaadku xaqa tafhiimi in nimanka wax la fahamsiiyo xaq bay u leeyihiin xaq ay u leeyihiin in wax la fahamsiiyo iyo wal irshaadi in la tuso oo la tusaaleeyo oo waddada saxda ah loo tilmaamo oo loo sheego oo layidha war waddada saxdiina waa taas ta kale khaladkiina waa taas layidhaah iyo watawjiihi iyo in la jiheeyo oo la yidhaahdo jidku kaas weeye tawjiihu kaas weeye xataa yansarifu ilaa ay kasoo baydhaan ay kasoo leexdaan camaa hum fiihi waxay ku sugan yihiin oo min adalaali baadinimo almubiini oo cad ah qur-aankuna dowrkaas ayuu qaadan jiray marka wuxuu wax ka qaadan jiray uu kaalin weyn ka cayaari jiray aayaadkaas soo degaya inay asxaabtu u adkaystaan wixii dhibaato ah ee ay la kulmaan wa kaana wuxuu alqur-aanu qur-aanku yasiiru bilmuslimiina muslimiinta kii socodsiiye oo geeya fii caalamin aakhara caalam kale kan hadda lagu noolyahay iyo waxaan laga hadlay iyo waxyaalahan aan qiimaha lahayn intuu ka qaado iyo caalam kale xadrada ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uga sheekaynayaa sifaadkiisi wuxuu uga sheekaynayaa aakhiro jannadii iyo naartii iyo caalam kale qur-aanka markaad aqrinaysana waa sidaasoo kale adduunyada waad ka tegi wa yubasiruhum qur-aanku wuxuu tusinayey ama ha ahaato indhahooda waxay arkaan ama maskaxda basiiradii fahamka maskaxda waa ka ugu muhiimsan fa innahaa laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubu latii fi suduur waa isaga alla uu leeyahay meesha wax laga arko ee nuurka ilaahay ku xidhan waa xagga qalbiga basiirada weeye wayubasiruhum qur-aanku wuxuu tusinayey mu'miniinta min mashaahidi lkowni kownka waxa weeyaan wuxuu ilaahay uumay oo dhan baa kown la yidhaah alla wixii ka soo hadhay oo dhani waa kown oo alla uumay uu abuuray min mashaahidi lkowni kownka iyo makhluuqa iyo wuxuu alla uumay waxooda la arki kara ee ishu ay qaban karto wa jamaali alrubuubiyati iyo rabbinimada quruxdeeda wa kamaali aluluuhiyati iyo ilaahnimada kaamilnimadeeda alrubuubiyatu waluluuhiyatu waxay kala yihiin labadaba waa sifaad ilaahay uu iska leeyahay midi waxa weeyaan rabbi saddex micno ayay leedahay rabbi alkhaaliqu kii kownkan dhan uumay isagu waa khaaliq rabbi waa micnaha khaaliqa weeye waxaa kale uu yahay almaaliku intuu uumay dadka lama siinina isagaa weli milkiya oo iska leh micnaha kale uu leeyahay waxa weeye almudabiru walmutasarifu walxaakimu haddana isaga ayaa maamula marka kelimada la yidhaahdo arabbi saddexdaa micno ayay leedahay khaaliq kii kownkan uumay almaaliku oo iska leh almutasarifu walxaakimu oo isagu maamulo oo xukuma oo u taliya uluuhiyadana waxaa la yidhaha micno kale leedahay uluuhiyadu waxa weeye maaragtay in la caabudo yuu xaq u leeyahay keligii yaa wuxuu xaq u leeyahay in la caabudo oo laga dambeeyo oo amarkiisa la qaato cibaadadana waxay culimmadu ku waxay ku micneeyeen u fiirsa hadda waxaa lagu macneeyey waa kamaalu altaacati maca almaxaba amarka oo si buuxa adood u qaadato haddana amarkaas lagu siiyey aada jeceshahay haddii intaad amarkii qaadato jacayl uusan ku jirin cibaado lama yidhaahdo wa kamaalu luluuhiyati iyo ilaahnimada ama uluuhiyada kaamilnimadeeda wa aathaari araxmati iyo naxariista ilaahay raadkeeda iyo wara'fati iyo turitaanka ra'fa iyo raxmana mar walba waa laysbarbar dhigaa maxay ku kala duwan yihiin maxayse iskaga mid yihiin ra'fada waxa weeye waa turitaan dhibaato oo lagaa horjoogsado dhibaata ayna ku soo gaadhin waayo inayna dhibaato ku soo gaadhin raxmana in aada naxariis hesho marka waxaa mar walba horeeya inayna dhibaato ku soo gaadhin si aada aada usii fahamto waxa weeye oo culimmadu ay u keenaan labadaas si loo fahmo ay culimmadu tafsiirka ay keeneen waxa weeye haddii nin intuu dhagax qaato uu rabo inuu dhagax kugu dhufto midka kalena uu raba inuu ku siiyo tufaax iyo midho uu ku siiyo ka midhaha ku siinayaay waa naxariisti ka rabo uu ku dilaana haddii lagaa celiyo waa ra'fadii marka midkeed dhahaysaa ma midhaha la isiyaa dhihi mise horta kan dhagaxa ah layga celiyo dhagaxa igu dhufanaya marka dhagaxa ka kugu dhufanaya leedahay layga celiyo taas marka waa ra'fadii waa turitaan wixii dhib ah kusoo gaari lahaa oo lagaa celiyo yaa marka hore ra'fadii taa weeye raxmadana waxa weeyaan in laguu naxariisto oo midhihii iyo wanaaggii iyo jannadii iyo lagu siiyo hadda dhibaatooyinka waaweyn ee aakhiro waa in naarta lagaa lagaa ilaaliyo marka hore kadibna aada jannada gasho saas darteed ba ilaahay wuxuu yidhi faman zuxzixa cani nnaari ruuxii naarta laga fogeeyo wa udkhila aljannata jannada la geliy marka naarta oo lagaa fogeeyaana waa ra'fadii jannada oo lagu geeyaana waa raxmadii wa aathaari raxmati iyo naxariista raadkeedii iyo ra'fati turitaankii iyo wa tajalliyaati ridwaani inuu ilaahay raalli kaa yahay waxyaabaha muujinaya ee bannaanka usoo baxay usoo baxay tajalliyaadka waxaa la yidhaha wixii intay markii hore qarsoonaayeen oo ilaahay agtiisa ku qarsoonaayeen haddana lasoo bandhigo ee la arkayo tajalliyaadka kaa weeye iyo wa tajalliyaati ridwaani ilaahay raalli ahaanshihiisa oo bannaanka loo soo dhigo oo la arko waxay ka arkayeen intaa maa yaxnuuna ilayhi waxay u hiloobaan u hiloobaan xaniinan hilow xanuunkaasoo laa yaquumu lahu uusan ishortaagi karin ayu caqabatin jiir kasta dhibaato kas dalcad kasta aysan ishortaagi karaynin ama isbaaro kasta ayna ishortaagi karaynin wa kaanad waxaa ahaaday fii tayi haadihi alaayaati aayaadkan qur-aanka markay soo degayeen aayaadkaas galkooda waxaa ku jiri jiray khitaabaatun fariimo ayaa ku jiray lilmuslimiina muslimiinta ay ugu jiri jireen fiiha waxaa ka mid ah masalan yubashiruhum rabbigood wuxuu ugu bishaaraynayaa rabbuhum rabbigood wuxuu ugu bishaaraynayaa biraxmatin naxariis oo minhu xaggiisa ka mid ahaatay xaggiisa ka ahaatay iyo waridwaanin raalli ahaansho iyo wa jannaatin jannooyin jannaanka jannaadkaasoo lahum u sugnaaday fiihaana jannooyinkan waxaa ku sugan naciimun barwaaqo muqiimun oon go-aynin wa tusawiru waxay u sawiri jirtay lahum muslimiinta suurata acdaa'ihim nimankay colka ahaayeen sawiradoodii nimankay colka ahaayeen oo ah min alkafarati kuwii xaqa diiday adduqaati ee xadgudbay ee xagjirka ahaa addaalimiina ee daalimiinta ahaa oo yuxaakamuuna la xukumayo wayusaadaruuna xagga naarta loo loo aroorinayo hadda musaadaradu waa tan lasii aroorinaya naarta lagu soo aroorinayo waxaa ka mid a yusxabuuna fi nnaari naarta dhexdeeda lagu jiidi hiriririg calaa wujuuhim wejiyadooda ayaa loo jiidi yaa naarta lagu jiidi markaasaa waxaa lagu dhahayaa duuquu dhadhamiya masa saqar naarta saqar la yidhaahdo naarta saqar la yidhaahdo bal dhadhamiya kuleylkeeda marka intaas oo iyaguna dhammaantood qur-aanka ah waxay ka mid ahaayeen waxyaabihii keenay ama horseeday ama sababta u ahaa inay muslimiintu u adkaystaan ama ay u gegsadaan ama ay u dhabar adeygaan dhibaato kasta oo soo gaadhay hada wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu